munaasabad ka dhacday magaalada kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose oo ay kasoo qayb galeen culimo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo uu ka mid yahay waaliga wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa loogu dhawaaqay xamle cusub oo loogu magacdaray waxarid ilmu'miniin waaliga gobolka ayaa ka hadlay xamladii waxyaabaha ay xooga saari doonto isaga oo mahad celiyay culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka bacd alxamdulilaahi waxaan u mahadnaqayaa akhyaarta culammada iyo nabadoonada iyo akhyaarta kale ee fadhigaani ama kulankaani wuxuu dahfur u yahay xamlo wilaayada ee ku dhawaaqayso sida aad boorka ka aragtaan magaceedana u yahay waxarid ilmu'miniina cala alqitaal dadka muslimiinta ah mu'miniinta ah dagaalka iyo halganka maanta lagu jiro in lagu booriyo inay qayb ka noqdaan shacaarkeedana waa ujeedaan kun fii haqrin min huquuri lislaami qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa inuu haqri ku jiro oo huquurta islaamka mawaadicda xamladaani ay ka duuleyso ama ay daaran tahay waxaa ugu horeeya mowduuc hadda noogu qoran meesha dadka mugta jihaadka iyo mugta qitaalka in lagu baraarujiyo qayb ay ka noqdaan oo cadowga ilahi sanad ay iska dhiciyaan waxaa ka mid a in dadka la dareensiiyey asbaabta lagu helay nasriga sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada iyo mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isaguna ka hadlay munaasabadda wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay boorinta u leedahay jihaadka yquul اllahu tacaalى fi kitaabi اlcaziiz wahuwa asdaqu اlqaa'iliin faqaatil fii sabiili اllahi laa tukallafu ila nafsak waxarid اlmu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san waashaddu tankiila jihaadku waa cibaado qitaalu lkufaar allah subxaana wa tacaala waa amray taxriidkuna waa cibaado marka alle subxaana wa tacaala rasuulkiisii wuxuu ku yidhi yaa ayuha الnabiyu xaridi اlmu'miniina cala اlqitaal mu'miniinta inay dagaalamaan ku boori dagaalku marka iyo jihaadku taxriidku kaalin weyn buu ka yahay sheekh mustafa asalif oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa isaguna ka mid ahaa culimmada goobjoogga ahaa xafladda wuxuuna dardaarmay in xoog la saaro howlaha dacwada nebiga sala allah alay watuu yidhi xadiidkii sax muslim min khayri macaashi nnaasi lahum rajulun mumsikun bacnaani farasi fii sabiili illah yatiiru calaa matnihi xaysu kulamaa samica haycatan oo fazcatan daara calayh yabtaqi almowta aw alqatla madaana oo kamaa qaala nebiyu sala allahu caleyh waaalihi wasaxbi wasalam wakhtiyadii hore dacwada ay socotay oo dacwadii hore oo soo bilaabatay dacwadu runtii si qiimo badanay ku socotay badanaa yacni dadku daacadnimadii ikhlaaskii wax badan ayaan isleeyaha waa jiray insha allahu tacaala camalka ilaah darti aan u samayno sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada ayaa isaguna markiisa hadlay wuxuuna ku dardaarmay in mas-uuliyad layska saaro xamlada boorinta ah isagoona sheegay in lala yimaado sabar iyo alla kacabsi dadka muslimiintaasi camalkeennaas uu hergalo laba arrimood haddii la helo insha allahu tacaala way inoo hirgelaysa hawsha gaaladuna dhibkeeda iyo waxoo dhan ilahi waa naga jibinaya insha allahu tacaala waa sabir iyo taqwo weeye bela an tasbiruu watattaquu qur-aanka in badan bay ku jirta hawshan haddii loo dhabar adeego oo samir lala yimaado insha allah waa hirgeli dhanka odayaasha dhaqanka gadoomiyaha odayaasha gobolka shabeellaha hoose nabadoon ibraahim maxamed nuur ahna suldaanka beesha xidhoole ayaa ka mid aha martidii ka hadashay munaasabadda waxaan keliyo aan leeyahay culammada aada iyo aad waxay uga hadleen allaha barakeeyo nuurka iyo barakada iyo kheyrka cibaadada uu leeyahay in loo dhaqaaqo xaqiiqda ciddii ilaahay fahamsiisana allah fahamsiiyo cidaana fahamsana allah soo fahamsiiyo suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuune ayaa isaguna markiisa hadlay wuxuuna ballan qaaday inay la shaqayn doonaan culimmada diinta islaamka ee qaybta ka ah xamlada boorinta jihaadka mar waxaan xusuustaa annagoo infaaq fii sabiililah iyo boorinta jihaadka wadno waxaan tagnay tuulo jawaaray u jirta toddoba kilomitr oo iyadoo dhanna gubatayba markaas meeshii waxaa naga soo raacday toban wiil hal wiil wuxuu ahaa nin habeenkii waxba aan arkaynin marka hadda haddaan nuqbadanahay waxaan diyaar u nahay inaan culimmada hor kacno aan u loogno meel walba aan geyno ugu dambeyntii suldaan maxamed cabdulaahi abdidoon oo ah suldaanka beesha habargidil ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna sheegay in ka odayaal ahaan ay soo dhaweynayaan xamladan qaybna ay ka qaadan doonaan waxaan diyaar u nahay haddaan nahay nuqbada gobolka shabeellada hoose inaan hor kacno oon hormuud ka noqonno cid walba oo dadka wacyigelin iyo dacwadaa gelinaysa oo baraysa diintooda oo baraysa qiyamkooda iyo dadnimadooda oo baraysa wixii ilaahay ka dhiga ayagu inay dihin dad muslimiina oysan gaalo gacmaha u horsan xamladan dacwiga ee ummadda lagu boorinayo jihaadka ka socda bariga afrika si gaar ah soomaaliya kaasoo ay bandiirada u sido xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalkada kula jira shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan ayaa qayb ka noqonaysa xamlaadka dacwiga ee lasaga dafcinayo shisheeyaha kusoo duulay dalka